iyadoo dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh loogu yeeray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa waxaa aad u hadalhaya dadka soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibaddiisa bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka aragti dhiibtay safarkii uu dhowaan xasan sheekh ku tegay dalka etoobiya halkaas uu kula kulmay abiy axmed qaar ka mid a dadweynaha warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ayaa tilmaamay in xasan sheekh aanu caqli lahayn laguna tilmaami karo nin waalan oo uusan ahayn madaxweynaha soomaaliya run ahaantii waxyaalaha uu xasan sheekh maxamuud ku tegey adis ababa waa its shamful waa wax laga xumaado weeye baalmadow baa insha allahu u soo kordhay soomaaliya run ahaantii waana laga tiri doonaa insha allahu tacaala baalka madow xasan uu noo keenay waa masiibo naloo soo diro weeye ninkan waa nin mentala weye hiis on medicine weeye nin daawo qaata weye soomaaliya ninkan in laga qabto weye insha allahu etoobiya ha tago wuxuu doonaa kala soo kulmo marka waxaan u arkaa safarkiisa waxaan u arkaa inuu dee isagu iska baashaalo waa baashaalayaae soomaaliya maaha madaxweyne soomaaliyeedna ma jiro etoobiya colaaduu la lahaa wuuna la dagaalamayey laxdaatul akhiira u dembaysay uu hadda badihii iyo wixii saxiixay anugu khaladay ila tahay markii hore oo teeramkii horena haddee gebraa u fadhiyey madaxtooyada siyaasadda soomaaliya hadda iska xumaatay haddee maantay madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed yaa ku awood badan dalka soomaaliya su'aashaasaa isweyddiin mudan dhowaan ahayd markii abiy axmed uu adhis ababa ugu yeeray xasan sheekh kaas oo kala hadlay sidii lagu dhaqangelin lahaa heshiisii xaaraantaha ee lagu gacangelinayey qaybo ka mid ah badda soomaaliya